saalixiya hadda waxaa joogtaa magaalada muqdisho muqdishona waxaa ku sugan sida aad sheegtay madaxda maamulka koonfur galbeed bal haddii aad la hadashay maxay kuu sheegeen ilaa iyo hadda wixii u qabsoomay intii ay muqdisho joogeenna haddii aad faahfaahin naga sii karto
kaasi intii aan muqdisho joogay waxaan la waxaan goordhaweyd qofka taleefonka kula xiriiray madaxweyne ku-xigeenka maamulka koonfur galbeed maxamuud siid aadan wuxuu ii sheegay rajadooda inay aada u wanaagsan tahay islamarkaana maalinta beri hadduu alla idmo inay usoo gabagaboobi doonto booqashada ay ku joogaan magaalada muqdisho intii ay muqdisho joogeen wuxuu ii sheegay inay la kulmeen madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka iyo wasiiro wuxuu maxamuud siidaan ii sheegay in arrinta ku saabsan koonfur galbeed iyo cilaaqaadka dawladda iyo wadahadaladooda guddi laba iyo toban xubnood in loo saaray guddiga laba iyo tobanka xubnoodna beri ay soo bandhigi doonaan waxyaabihii ay ku wada hadleen marka maxamuud sidaadan hadaladiisa waxaa iga muuqanayay in rajo badan ay ka nin wuxuu u muuqanaya rajo badan ay ka muuqato islamarkaana wuxuu sheegay beri wixii ka dambeeyay go-aanadaas markay dhaqan galaan ama waxay kasoo baxaan inay dib ugu laaban doonaan magaalada baydhabo islamarkaana wuxuu meesha ka saaray wax tanaasul la yidhaahdo iyo wax culeys oo dhanka dawladda kaga yimid ama beesha caalamka ayuu meesha ka saaray wuxuuna u muuqanayay mas-uul aada ugu faraxsan howlaha ay u yimaadeen muqdisho inay ku guuleysteen